waad mahadsan tahay nuur ee abbaare afartii galabnimo ee maanta salaadii casir kadib waxaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ka bilowday howlgal barakaysan oo inqimaasi ah kaas oo lagu qaaday dhismo weyn oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ilaa haddana waa uu socdaa weerarka dhismaha la weeraray waxaa lagu magacaabaa fourteen riverside waa dhismo aada u weyn oo ay ku yaalaan hoteelo xafiisyo hay-adeed iyo safaarado dhowr ah waxaa dhismahan uu ku yaalaa ee xaafada dadka hodanka ah iyo diblomaasiyiintu ay ku badan yihiin ee lagu magacaabo west waana isla xaafada uu ku yaalay dhismihii westgate moll ee sanado ka hor ay weerar midkan lamid ah ku qaadeen mujaahidiinta weerarku markii hore wuxuu ku bilowday qaraxyo waaweyn oo lagu beegsaday ilinka hore ee dhismaha waxaana xigay ciidamo hubeysan oo inqimaasiyiina oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaas oo u daatay dhismaha waxaana lagu soo waramayaa in khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba leh in meesha uu ka dhashay ciidamada mujaahidiintuna ay gudaha u galeen si nabadgelyo ah haddana howlgalka toogashada ah ay ka wadaan gudaha dhismaha warar hordhaca oo ay warbaahinada qaar baahinayaan ayaa sheegaya in khasaaraha dhimashada iyo dhaawacuba uu gaarayo ugu yaraan ilaa labaatan ruux waxaana suuragala in khasaaruhu uu sii kordho maadaama howlgalka uu socdo xarakada mujaahidiinta al-shabaab goordhow ayay war soo saartay waxayna sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxayna tilmaantay in ay dib kasoo gudbin doonto faahfaahinada howlgalkaas iyo ujeedka laga lahaa intuba waxaa xusid mudan sidoo kale weerarkan ballaaran ee maanta lagu qaaday magaalada nairobi wuxuu yimid iyadoo maanta dadka kenyaatiga ah iyo warbaahinadooduba ay xusayeen una baroordiiqayeen sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay weerarkii ceelcadde oo ku beegnaa maanta kaas oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari marka allah ayaa ku mahadsan oo tiraanyadii ay xusayeen mid cusub ugu kordhiyey insha allahu tacala waxaana allah ka rajaynaynaa inuu sugo libaaxyada islaamka ee qaaday howlgalkaas barakaysan uuna gacmahooda ku cadaabo gaalada howlgalkooduna uu ka dhigo mid gaalada kaga xanuun badan kuwii hore wixii soo kordhana insha allah waxaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena soo socda biidnillah